أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga al-andalus ah ka idiin heysakooda ugu door karoon waxaa kamid ah taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal ciidamada mujaahidiintu ay kusoo rideen mid kamid ah diyaaradaha cadowga allah bulshada ku dhaqa deegaanka xawaale ulasaamiga ee shabeelle ayaa si weyn usoo dhaweeyey la wareegida mujaahidiinta ee deegaankaas xukuumadda ridada qatar ayaa ka cagajiidaysa inay qabato shir dhaqaale loogu ururinayo ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hosjira gubaysiga saliibiyiinta kenya siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta ayaa shuruudo adag ku xiray ka qaybgalka shir uu ku baaqay murtadgar guurta xilli uu sii xoogeysanayay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabada ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka bakool hiiraan iyo baay
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay toddobada bisha dulxija sanada xijiri walaalaha iyaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal ciidamada mujaahidiintu ay kusoo rideen mid kamid ah diyaaradaha cadowga allah haddaba bayaan kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen ismaaciil salaad guleed bismillaahi araxmaani araxiim bayaan mujaahidiinta oo soo riday diyaarad dagaal lixda bisha dilxij kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan labada bisha juun sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay galabta oo isniin ah dhulka soo dhigeen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo cadowga saliibiyiintu ay lahaayeen taasoo howlgalle ashahadaladirinimo ah oo lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta ku howlaneed mujaahidiinta oo adeegsanaya hub ku munaasab ah ayaa diyaaradda helikobtarka ah ku beegsaday hawada deegaanka xawaaley ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe diyaaradda ay mujaahidiintu soo rideen ayaa waxaa iska lahaa isbahaysiga saliibiyiinta afrikaanta ee ku soo duulay dalka muslimka ee soomaaliya si gaara waxay ugu diiwaan gashaneed waddanka yuganda waxaana burburkeeda gacanta ku dhigay ciidanka mujaahidiinta dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka xawaaley ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe halkaas oo sannadihii ugu dambeeyey ay xoog ku haysteen saliibiyiinta afrikaanta ah askartii cadowga ahaa ee ka tirsanaa saliibiyiinta burundi ayaa deegaanka isaga cardhay kuwaasi oo u dhaqaaqay dhinaca muqdisho deegaanka xawaaley ayaa ka mid noqonaya degmooyin iyo deegaano badan oo ka mid ah wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan oo bilihii lasoo dhaafay mujaahidiinta allah fadligiis ay ka xoreeyeen cadowga islaamka kadibna ka taageen calanka towxiidka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dholalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
dhanka kalena bulshada ku dhaqan deegaanka xawaadley ee wilasaamiga shabeelle ayaa si weyn usoo dhoweeyey la wareegidda ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen deegaankaas iyadoona saaka maalintii labaad raayada tawxiidku ay ka babanaysa deegaankaas qaar ka mid ay bulshada deegaanka oo la hadlay andalus ayaa si weyn u soo dhoweeyey la wareegada mujaahidiintu ay la wareegeen deegaankaasi iyo in raayada tawxiidka markale dib looga taago deegaanka xawaadley wallaahi bilaahi alxamdulilah ilaaha ku mahadsan deegaanka xawaalihii dirida waxa waaye xarakada mujaahidiin ayaa tagtay ayaa meesha gashay xawaalihii dhex gashay gurumbigii waa ka tegey kuwii alool uusta ahayna waa ka kala ordeen alxamdulilah ilaa fadligiisa xarakada ayaa gacanta ku qabsatay ayaa hadda ilaa xaadirkan ku sugan waxay joogeen laba sano iyo xogaa dhowr e ma sheegi kale ilaa ilaa bilcaas ma dhigi karo laakiin laba sano iyo dhowr ayay joogeen ay maamulaayeen xarakada korsaweergeeysay nidaamkeeda saasuu yahay shalii ay bilaabeen maantana waa ka baxeen waa ka dhamaadeen kuwii caloosta uusta ahay oo meesha joogayni ayagana waa sii kala carareen waa baxeen diyaaradaas alxamdulilah diyaaradaas waxa waaye weeraray kusoo baxeen inay lacagaas difaacaan ciidamada duxuuhaysa iyo wixii kaleentoo soo weerari lahay inay difaac soo galeen hal cabbaa laga soo tuuray waa soo dhacday midi kale oo labaatan way carartay ciidamada mujaahidiinta waxay soo gaareen sagaal saac ilaa toban saac ay axdaanday soo gaareen sagaal saac waxay ka dambeeyey casarka markii la dukaday bacdigeeda ayay soo gaareen ay galeen gudaa boqolkii boqol boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol aan soo dhaweynin aanu ku faraxsanahay aanu ku soo dhaweynin aanu ku garab taaganahay faraxa faraxa ka taagan oo xawaada iyo nabaaxigeeda faraxda ka taagan intii calool uus oon ka ahayn oo la shaqeyhaysay ama jaajus aheyd ama musuqmaasuq kuwada intaan ka ahayn inta kalena badanaa boqolkiiba sagaashan allahu akbar alxamdulilah waa garab taaganyihin
xukuumadda ridada qatar ayaa ka cagajiidaysa inay qabato shir dhaqaale loogu ururinayo ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba ururgaaneedka midooda afrika ee ciidamadiisa duulaanka saliibiga ah ku joogaan dalka soomaaliya ayaa weli wajahaya hubanti la-aan dhanka maaliyadda ah arrinkaas oo ay walaac ka muujinayaan kufriga caalamiga ah dowladda dabalilafka ee qatar oo belihii lasoo dhaafay xusulduub ugu jirtay sidii xal loogu heli lahaa azmada maaliyadeed ee ku dul hoganaysa isbahaysiga eysom ayaa markan muujinaysa rajo xumo weyn oo ku aadan inuu burburo taxaalufkan saliibiga ah ee dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay ay meel mariyeen xubnaha waxa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobay magaalada duxa ee caasimadda dalka qatar waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo maxamuud cali yuusuf oo ah gudoomiyaha urur gaaleedka midooda afrika wuxuuna ururkan si rasmiha uga codsaday xukuumadda qatar inay qabato shir lacago loogu ururinayo isbahaysiga ayusom maxamed bin cabdiraxmaan aalataani oo ah ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda ridada dooxa ayaa u sheegay saraakiisha afrikaanta ah inay ka walaacsan yihiin natiijada shirka lacagaha loogu ururinayo ururka ayusom ilwareedyo diblomaasiyadeed ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in qatar ay ka cagajiidayso martigelinta shirkan sababo la xiriira iyadoo ka cabsi qabta in waxa loogu yeero deeqbixiyaasha ay iyadu dusha ka saaraan qarashaadka boqolaalka milyan ah ee ku baxaya kufaarta afrikaanta sidaa daraaddeedna ay dooxa meermeerinayso qabashada shirkan bishii lasoo dhaafay ee mey ayaa la filayay in shirkan lagu qabto dalka qatar balse madaxda wadamadaas ayaa ka gaabsaday inay casuumaad u diraan madaxda iyo ururada ka qaybgalaya jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba howlgalla kala duloona la beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee koos jiray gumeysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay xali howlgal qaraxa ka fuliyeen degmada qoryooli oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeelada hoose waxaana uu qaraxa si gaar ah kaga dhacay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana inta la xaqiijiyay qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen kolonyo isugu jirta askarta kufaarta kenya iyo maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasi oo dhadhaqaaqyo ka waday agagaarka deegaanka walmareer ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee koos jiray gumeysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa garneelada garbaha laga rida la helay gaari tawa oo qayb ka ah kolonyada waxaana sidoo kale jirta bakti dhaawac soo gaartay askartii la socotay gaarigaas siyaasiyiinta mucaaradka murtadiinta ayaa shuruudo adaga ku xiray ka qaybgalka shir uu ku baaqay murtad garguurta xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya xasan sheikh ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka war-saxaafadeed ay baahisay filla soomaaliya ayaa lagu xusay in xasan sheikh uu codsanayo kulan uu la yeesho maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka shan iyo tobanka juun ee bishan aynu ku jirno siyaasiyiinta mucaaradka ah oo dhankooda soo saaray war-saxaafadeed ayaa shuruudo ku xidhay aqbalidda gogasha xasan sheikh fidiyey shuruudaha waxaa ka mid ah in fadhigaas lagaga wada hadlo khilaafka siyaasadeed iyo doorashooyinka labada heer ee maamul goboleedyada iyo federaalka riddada geesta kale murtad farmaajo oo si gaar ah isagoo qoraal u soo saaray ayaa shuruud ka dhigay in madashu ay goobjoog ka ahaadaan maamulada riddada ah ee puntland iyo jubbaland si kastaba ha ahaatee murtad xasan sheikh ayaa cadaadis kala kulmaya dalalka shisheeyaha ee loogu yeero beesha caalamka xasan sheikh waxa uu horey u fidiyey madasha wadatashiga taas oo keliya ay yimaadeen maamulada riddada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle markii dambe waxa uu ku dhawaaqay xisbi loo bixiyey cadaalad iyo wadajir kaas oo ay qayb ka yihiin saddexaas maamul goboleeda maamulada puntland iyo jubbaland ayaa iyaga ka maqan madasha wadatashiga inkasta oo jubbaland dagaal adag dhex maray xasan sheikha jasaaka allaahu kheyran walaalka marwaan diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka bakool hiiraan iyo baay aynu ku hormarna dhanka wilaayada bakool iyo walaalkeena abu xasaan diyaargarow iyo mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool taasoo ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxal mubaarak bulshada muslimiinta ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa bilaabay soo dhoweynta munaasabadda ciidda iyadoona ay muuqanayaan dhammaan astaan kasta oo lagu muujinaya soo dhoweynta munaasabadda ciidda goobaha ganacsiga ayaa si weyn looga dareemayaa mashquul xaddhaafa waxaa sidoo kale xusid mudan in suuqyada lagu iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan si gaara ariga mashquul saa'ida laga dareemaya tan iyo inta ay bilatay bishan barakaysan ee dulxija aan ku horumarna degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool suuqa xoolaha ee degmada tiyeglow si gaar ah suuqa lagu iibiya ariga mashquulka ayaa ahaa mid saa'id ah waxaana ay ahaayeen dadka kuwa xoolaha kala gadanayay weliba si xaddaafa idaacadda islaamiga andalus waxaa u suura gashay inay booqatay suuqa xoolaha ee degmada tiyeglow waxaana la kulanay qaar ka mida ganacsatada oo faahfaahin ka bixiya mashquulka suuqa iyo xoolaha sida loo kala iibsanayo magaagaymayb waa la erey sheekunow sangeedi la ere insha allahu tacaala haddii ilaahay rasuulka may rogne suugda xoolaa waa roogna ee suugda xoolaa may eed wakhtiyaalkan lamaadan beri shalay ishan ma garad jamaadii dhatanba iidda odlaxyada mayrka mayb waa on hoola gadada hayaan maasha allah haddii ilaahay er ee lamaadan maalamood iyo jamaadi hadda hamoodaan ii dhatanba odlaxyadii iyo iiddi iyo walaagya marka mayb waa diyaargarownan isku weelahaya sida irinka oo tegaday lama tegedka eh intiiba tabargalli oo ma aragtaa xubunba nkugohnayna dhegda hooba tariiganta walba ma ee waa la eri bismillahi raxmaan raxiim mayba kumid annaha ganacsatadii degmada tiyaglow yaa kumid anna isbuucyahan hadda ha dhaafni masisi bilan dhala tiiba mayba muuqday saranka howlaa ma ardi qiimaha eed ma ardi qiimihii laka gada jari maasha allaahu dadka muslimiinta eena mayba waaha may ku muuqdeehe si awalbalka kasaaya shacairta islaamka diyaargarow oo an diyaargaroohayaan ciidda ma ardi an diyaargaroohayaan muuqata ma ardi ilaa iyo dadkii awal howla gada jari si sida jabaarmeen ilaahay fadlishay intaasna mayba kumidda taaha shaacirta islaamka inii la muujiyo oo lan walba oo ma arday muslim ee inii geeka oo ma arday si in diyaar garoow howlagaas uudlixyada angadadu mayba shara gaadoohayna erinkiya gaadoohayna erinkiina geeka dadkii oo muslimiin tahay iyo oo noolayaan shaacirta islaamka erinkii geeka boolkii boqol eeda mayba qaalay naqdi hirinka mayba hadan eedlan kasta mayba qobsadohaya hirinka oo waweyn yaa qobsadohayaan hirinkaasna beesis mayba shargaadohayna mayba etaa milyaan iyoonay siyeed boqol laba milyaan laba milyaan shan boqol geeka daraade iyo mayba iidi lakufaa'idoysaa mayba udhaxyada lakufaa'idoysaa magaalooyinka sida aadka ah looga dareemaya mashquulka waxaa ka mida buurdhuxun leh oo iyana si aad ah looga dareemaya soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxal mubaarak dhammaan goobaha ganacsiga ee magaalada buurdhuxun leh ayaa lasoo buuxdhaafiyey si gaar ah goobaha lagu iibiyo waxyaabaha carruurta ay ku ciyaaraan qaar ka mida ganacsatada keena agabyada kala duwan ee carruurta ay ku ciyaarta xiliyada ciidda ayaa iyagana la hadlay andalus
bismillaahi raxmaan raxiim mayba dheerey salaada dheere boordhohonli rooga ee ganacsatadii qalabka iyo halka sheenasya kumad aha ee saadii baragaayta ee waniiniyaytii bastoolooyinka iyo marwaxadooyinka kaarooyinka qalabka iyo halka dhiigka diyaar garoowahay ciidul adaha almubaarak elan diyaar garoowahay mayba waa qalabkiya safayre langadaay adii baragaayt maasha allah satoos ee langedeegadaay ciidan iid ilaahay ilay kasukorow bismillaah alxamdulilaah maybua ganacsatada reer buurland iyo kumadaha alaabiyadeed iyo walsaaseega gadaan ciidan ciidul allah almubaarak hay-adeeda laxandhawahay si magaaladan shaal socoto maaragtay ciidooyinka hor ciidooyinka ciidan ku duwanta waxaa ka dhawaada magaalada buudhaxunle ciidan eedeeda laxandhawahay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa si weynna looga dareemayaa soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxal mubaarak waxaana la qurxiyay dhammaan magaalooyinkaas fiyaalooyinka goobaha ganacsiga waxaana meel weliba lagu dhejiyey raayada tawxiidka oo isugu jirta caddaan iyo madow iyo bowrar ka turjumaya munaasabadda ciidul adxal mubaarak oo ay naga xigtay insha allah maalmo kooban oo keliya jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan iminkana dhanka iyo wilaayada hiiraan iyo walaalkeen casaam carafaad
sawaxanka aad maqlaysaan waa mashquulka ka jira suuqa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan mashquulkaas oo ah diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa oo maalmo ka hor ay ka harsan tahay suuqa iyo guud ahaan degmada buqa qable ayaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga munaasabadda ciidda waxayna bulshada iibsanayaan waxyaabaha ciidda loogu talagalay sida dharka macmacaanada iyo xoolaha udxiyada maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ayaa isagana wada diyaargarowga munaasabadda ciidda carafo iyo sidoo kale fantasiyaasha loogu talagalay maalmaha ciidda qaar ka mid a ganacsatada degmada buqa qable oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa sharxaya diyaargarowga ciidul adxa iyo degmada buqa qable magacii maxamed cabdiraxmaan cumar waxaan joognaa degmada buqa qable loo yaqaana beleduraxma maasha allah ciidda waxaa loogu diyaargaroobeysa maasha allah waxay kusoo aadi waqti munaasab ah barwaaqo ah roob da-ay maxay ahayd ganacsiga aad u wanaagsan yahay dheerihi wanaagsan yihiin xoolihi wanaagsan yihiin ilaahay nicmada meel walba uu noo keenay amni ah maasha allah tabaaraka allah waxaa la iibsanayaa dharka cimaamadaha macwiisyaha kabaha saacadaha moobaylada dharka ciyaalka ciidda xijaabada haweenka kulli dhammaan waxaa inta lagu ciido dad ku ciidaan dhammaan maya maya baali ma aha maasha allah waa qiimaha waa degan yahay qof walbaa gadan kara nin tabar yar iyo nin tabar leh intaba way gadan karaan degmada aan rabnaa waa degmada bu'a qable gobolka hiiraan aad iyo aad bay u fiican tahay waa ujeedaan dhahada ku arki kartaan waxaa ka mid ah sida shaararka sida saraawiisha macawiisaha kabaha waxaas dhammaa lagu gadaa carwada waad arkaysaa waa kaas wax badan bay kaga duwan tahay ay kaga duwan tahay amni iyo istiqraar ilaahayna siiyey waa iyadoo waddanka barwaaqo uu yahay ammaan badan ilaahayna siiyey xargaankan oo hadda joogno magaciisa waa bilaal taylor waxaa ku yaala degmada bog agable mashquulkiisa zaa'id waay iidaan iiddii hore way ka duwan tahay iidaana badan maasha allah wax badan ayaa qabanay aday hooga yar waa iska ragiis waay marka si siba si u kala wiina loo loogu talaa degmada aan joogno waxaa waaye degmada buqa qabla ilaaha ku mahadsan amnigaan ku jirnaa barwaaqaan ku jirnaa ilaahay noo saa'iidiye maasha allah si u jeediina bulshada waa u jeedaa wax walba waa loo diyaargarahooba waa loo diyaargarahooyaa warkayna waa kana oo wax noo dhimahaba yaraata ma jirta ciidu ay ka dhiman tahay muddo laba maalmood iyo saddex maalmood noocyaas ay ka dhiman tahay aad aan u diyaargaroobohaynaa ciidii hore waxay ka duwan tahay dadka bulshadu waa arkaysaa ummaddu waa sii badatay amnigaa batay waa arkaysaa wax badan ay ka duwan tahay maasha allah waa u jeedaa wixii shoobashoobigaa la iibsado hooya kabahaa la iibsado hooya maxaa tahay dharka kale nuuc waa kana waa u jeedaa wax meeshaan la iibsanayna ma lahabo sidoo kale diyaargarowga munaasabadda ciidda carafa waxaa si aada looga dareemayaa degmooyinka deegaanada kale ee wilaayadda hiiraan kuwaasi uu ka jira mashquul ku aadan munaasabadda ciidul adxaa jasaaka allaahu kheyran walaalka casaam iminkana dhanka wilaayada baay iyo walaalkeen abu ayman ciidul adxal mubaarak waa mid ka mid ah madaahirta farxadeed ee uu allah ku manaystay ummadda muslimka ah waa maalmo damaashaad lana muujiyo shacaa'irta islaamka iyo heybada ay leedahay ummaddani iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay munaasabaddaasi weyn waxaa bulshada wilaayada islaamigaha ee baay ay ku jiraan diyaargarow heer sare ah iyadoona saacadihii lasoo dhaafay isbeddel dhan kasta ah laga dareemayo degmooyinka wilaayadan ciidadan u diyaargarowna ciidul adxa halkani waa degmada boolafula ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxay ku jirtaa magaaladu maalmo ka duwan kuwii ka horreeyey ee soo maray waa maalmo ay bulshada reer boolafula iyo wilaayadooda isku diyaarinayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen munaasabadda maalmaha ciidda marka aad socdaal ku soo dhex marta gudaha magaalada waxaad durba taabanaysaa isbeddel la soo kordhiyey waxaana goob kasta kaaga soo ifbaxaya quruxda raayaadka tawxiidka iyo bilicsamida dhammaan goobaha caamka ah adiga oo sidoo kale ku ilqabowsanaya shicaaraad ku saabsan munaasabadda ciidda iyo soo dhowayntooda goobaha ganacsiga waa kuwa aad u mashquul badan waxaana socda olole nadaafadeed oo magaalada lagu qurxinayo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada buulafulay ayaa la hadlay andalus iyagoo ka warramay qaabka uu u socdo diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaa waxaan ka hadlayaa diyaargarowga iidda ayadoo suuqa si fiican loo hagaajiyey nalalkeeda wadooyinkeeda shareecyadeeda waan ku faraxsanahay maasha allah boqolkiiba boqol iid wanaagsan waa soo dhaweynaa iidda farqi weyna u dhexeey maasha allah boolafulay ma iiddan iid latoy maba soo marinbo waa ku faraxsanahay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay anoo eh maamada magaalada marka dadka shahuurs iyona iidan iyona diyaar garowgeeda iyona wax hadda oo maanaha meeshan ka dhaceen wax weligeed sida ma loo suubay maayo saa dhawow bashiir aadaa loo diyaar garoowa anaa ku nool magaalada buulafulaay oo ciid ciidal axda aan soo dhowaynayno oo magaaladeenna si aad iyo aad iyo aad u weyn ay u dhisman tahay isbeddelka magaalada waxba wax weyn ay isbeddeshay marxaladda maanta aan taaganahay marxaladdii horfarqiga u dhexeey ciidan u diyaargarowna ciidul adxaa waxaan joognaa meesha oo aargada magaalada buulufalaay maasha allah waxaan u diyaargarooweynaa ciidda aarafo marka haddii ilaah laga helo saan oo kale hadda ka hor mana soo marin insha allah maalinba maalintii ka dambaysa annaga waxaan samayn rabnaa horumar maantana waa u jeediin magaalada say haddii oo la fiiriya waxaa loo maleeyaa maasha allah intaa la joogaa laakiin caalamul islaami haddii oo la fiiriyey meesha ugu fiican amay tahay ambuulafulaay niyaddeena ku jirta hadda waxaa noo muuqda aargadii oo dhextaalka ahayd maasha allah sharaxaaddeedana koley waa ujeediin waa asaaska ciidda hadda bilowle waay weli hadda waa noo dhiman tahay inaan dhammaystirno mid ka mid a goobaha aadka ii soo jiitay ee aan lugta soo mariyey waa musallaha weyn ee yarmuug oo si aadaan loo diyaarinayo wax badanna lagu soo kordhiyey maadaama loo diyaarinayo inuu martigeliyo oo ay ku tukadaan kumanaan ka mid ah muslimiinta ku nool magaalada buulafulay iyo deegaanada hoos yimaada waxaana goobta aan kula kulmay guddiga loo xil saaray qurxinta musallaha oo ku jira shaqooyinkoodii ugu dambeeyey si maalmaha soo socda loogu ogo labada ragcadood ee salaada ciidda looguna soo bandhigo fantasiyo iyo damaashaad kala duwan calikhayr ibraahim cusmaan isdiiwaangeli isdiiwaangeli hay haydiini hay maxaysaa sodobaa la maroya hasheene waa diyaargarow ballaaran oo ay dhinaca kala samaynayaan guddiyada xaafadaha degmada buulafulay oo sannadkan uu dhex mari doono tartano adag oo xiiso badan waxaan ku booqday goob lagu diiwaangelinayey ka qaybgalayaasha fantasiyaha ciidda halkaani waa goobta lagu diiwaangelinaya tartamayaasha xaafadaha kala duwan ee degmada fulla wilaayada baayar islaamiyadka waxaa muuqata xamaasad waxaa muuqda hilow waxaa muuqda dagaal adag oo xaafadaha u dhexeeya waxaa la yaaban arkaa dagaal bismilahaafadantan oo guulaysane xaafadda cali dhallinyarada khatar waa wallah maasha allah tan ii soo ifbixii islaamka waxay dadka muslimiinta ay caan ku ahaayeen inay soo bandhigaan muuqaalo cajiib ah oo ku saabsan cisada islaamka iyo quwada muslimiinta sidaa darteedna waxay ciidan bulshada muslimka ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay si gaar ah reer buulufulay ee u soo bandhigayaan ciyaaro cajiib ah idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladan xilli ay ka qayb qaadanayeen bandhig ballaaran oo lagu soo dhoweynayo munaasabada ciidul adxaa xaafadda magacada maybalaaree cali diyaargarow oo caadin hayne ka jarn koley haddii ilaahay rab afar sanan haddii ilaahay raya ka guulaysati oo hogaankiyo hayd hadda hogaanka ani wada ciid waan tuurka guulaysan insha allah haddii ilaahay ana oo ay maxamed mayow nyuuqow ay waxaasu tartamaay oo gudug ana ka ay xaafadda cumar rati geel oo raran oo wax kasta ee laga fankiisa iyo wax kasta ninkii keenan aani makasta raggan ku dulbooday haddana haddaa layska rabaa rag ciid korkaa ku jirta madina haddaa layska rabaa ninka fanugunug leh bannaankii waxaan iska rabnaa almaydaan ya xumaydaan almaydaan ya xumaydaan sanadkaadaa lasu joogaa haye haye xaafidee waay anagoo ah maagay sheekh cali cabdulaahi ibraahim oo gudubka ay xaafadda abubakar meesha hadda oo hadduunu dhoognaad arishayseen afartan qof ay iga diyaarsan oo inay xaafada aan ka shiidaan u tala kala ciyaaro kala duwan oo mutanaawic ay kala wadadiin anna magacay ku bilaabo ali maxamed cabdiraxmaan oo ka maga dheer alwaajid xaafadda cusmaan bin cafaan uu ku socda xaafadda xishoodka yaa xaafadda xishoodka waay buulo furlaay maybwa duufaanta furlaay waay khaasatan marka insha allahu tacaala xaafadda cumar hata bootay ahaytan ti ku hormaro insha allahu raja والله مثلا حماسة يا هذا الكيبوت وهاي لكن وحال هذا الفعل أبلغ من القول ميدان كي فعل كان سوينا إن شاء الله تعالى سيد لكن إيه مقطع فعل كين يقول كين وإسليه هاي غير فلا وشدنتين sidaas la mid ah degmooyinka ufurow labaatan jirow iyo deegaanada yaaq baraawe bisiq cadde iidaale iyo mubaarak waxaa si weyn looga dareemayaa soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxaa jazaaka allaahu khayran walaalka abu ayman guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkees waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak